faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أرونيما سوبان دقيستيال كسو دبادة ورك سوحنما ريديو عدادو خذ بدا سوحنما دان وركاتكم مغلي دونتاني وحا قدران guddi loo saaray shaqaaqadii xalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud xildhibaanada labada aqal oo kulan wadajir ah ku yeelan doona magaalada caasimadda ee muqdisho laba maalin kadib al-shabaab oo warar ka soo saaray qaraxii ekes kontarool afgooye ee magaalada muqdisho madasha xisbiyada qaran iyo guddoomiye mursar sheekh cabdiraxmaan oo xalay ku kulmay magaalada caasimadda ee muqdisho iyo booliska gobolka bari oo boosaaso ka bilowday howlgallo qodobadaas wixaynu ku soo kordhay intaan waar ku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa ee goordhow u diyaargarooba qodobadaas iyo kuwa kaloo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa maalnimo talaadaha taariikhdu ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha labaiyo tobanaad sanada ay sii dhamaanays sanada sii dhammaanaysa labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaas aad maqasheen waxay hayeen kuwada ugu door koranaa warka subaxnimo iminkii haatana ku soo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan guddi loo saaray shaqaaqadii xalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka gal guud ayaa waxa uu xalay la kulmay saraakiisha laamaha amniga magaalada iyo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya iyadoo ka wad hadlay shaqaaqadii xalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb iyo sida ay ku timid sidoo kale wararkaan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in shaqaaqadii loo saaray guddi baaris ah kuwaasi oo maanta tegaya goobtii ooska horimaadka ka dhacay ee af-afka hore ee xarunta enji iyadoo su-aalo weydiin doono xubnaha labada dhinac ah oo goobjoog u ahaa sida ay wax u dhaceen dhinaca kale hogaanka ahlu sunna ayaa waxay dhankooda ka doodeen in lasoo weeraray iyaga oo ujeedadu ahayd waxyeeleynta xubno ka tirsan labaatanka xildhibaan oo uu ku dhawaaqay kaasi oo diidmo kala kulmay dowladda federaalk iyo odayaasha beelaha halka saraakiisha dowladda ay dhankooda sheegeen in dhankooda ciidamada ahlu sunna rasaad la beegsadeen gaari ciidamada dowladda ay wateen oo marayay afaafka hore ee xarunta enji kuwaasi oo la socdeen saraakiil iyo xildhibaano federaal ah sidoo kale war kooban oo ka soo baxay taliska booliska magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa lagu sheegay in booliska uu baaris ku hayo israsaasaantii koobneed ee xalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug xildhibaanada labada aqal oo kulan wadajir ah ku yeelanayaan magaalada caasimada hee muqdisho xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa maalintii labaad oo xiriir ah waxay maanta magaalada caasimada ee muqdisho ku yeelan doonaan kulan wadajir ah ajendaha kulanka maanta ayaa waxa uu yahay akhrinta saddexaad ee miisaaniyadda dowladda sanada labada kun iyo labaatanka oo iyadoo xildhibaanada labada aqal xalay lagu wargeliyey inuu jiro kulan wadajir ah ee labada aqal shalay oo isniin ahayd ayaa xildhibaanada labada aqal waxay yeesheen kulan wadajir ah iyada oo si weyn uga doodeen miisaaniyadda dowladda ee sanada labada kun iyo labaatanka gudoomiyaha guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka soomaaliya xildhibaan maxamuud siraaji ayaa xildhibaanada labada aqal u akhriyey warbixintaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa xoogaystay wadashaqaynta xildhibaanada labada aqal iyada oo ay yeesheen kudamo wadajir ah oo dhowr ah kuwaasi oo ay uga doodeen sharciyo dhowr ah laba maalin kad- laba maalin kadib dagaalamayaasha al-shabaab oo war ka soo saaray qaraxii ka dhacay ex control afgoye ee magaalada muqdisho dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay qaraxii dadka shacabka ahaa ee laba maalin ka hor ka dhacay isgoyska akis kontarool afgooye ee magaalada muqdisho afyeenka al-shabaab sheekh cali maxamuud raage cali dheere ayaa sheegay in weerarkaasi lala beegsaday kolaya ay la socdeen ajaanib turkish ah iyo ciidamo soomaali ah sidoo kalena waxa uu qiray in qaraxaasi xoogan uu khasaare ka soo gaaray shacabka magaalada caasimada ee muqdisho maalintii sabtida waxaa weerar ka fulinay isgoyska akis kontarool afgooye ee magaalada muqdisho weerarkaasi kolonyadii lala beegsaday waa uu haleelay khasaare laxaad leh oo dhimasho iyo dhaawac leh waxa uu u geystay turkidii duulaanka ku soo qaaday dalka iyo maleeshiyaadkii ilaalada u ahayd ayuu yidhi afyeenka al-shabaab sheekh cali maxamuud raage cali dheere sheegashada al-shabaab ee qaraxii gees kontarool afgooye ayaa ku soo aadaysa iyadoo shalay war ka soo baxay hay-adda nabadsugidda iyo surdoonka qaranka soomaaliyeed lagu sheegay in dal shisheeye uu soo abaabulay qaraxaasi baaritaanada ay socdaan walow aynise aysan shaacinin dalkaasi madasha xisbiyada iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo xalay ku kulmay magaalada caasimada ee muqdisho madaxda madasha xisbiyada qaran oo uu hogaaminayo gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay kulan casho sharaf ah la yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiye mursal oo madaxda madasha ku casuumay hoygiisa ayay ka wada hadleen xaalada dalku marayo iyo dareenka xisbiyada ku midaysan madasha ka qabaan amniga oo sii xumaanaya iyo jahwareerka siyaasadeed ee u dhexeeya xisbiyada dowladda iyo maamul goboleedyada dalka waa kulankii ugu horeeyey oo ay yeeshaan madaxda madasha xisbiyada qaran iyo gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed murshid sheekh cabdiraxmaan iyada oo madaxda madasha ay kulamo xiriir ah yeelanayeen booliska gobolka bari oo boosaaso ka bilowday howlgallo ciidamada booliska gobolka bari ayaa waxay xalay magaalada boosaaso ka sameeyeen howlgal lagu burburiyey goobaha ganacsi oo dadka qaar sida sharci darada ah uga dhisteen hareeraha wadooyinka qaar ee magaalada boosaaso howlgalka xilliga u socday ayaa la sheegay in dadka ganacsigooda ay ka tageen maadaama ay ahayd xilli habeen islamarkaana ciidamada booliska ay goobta ka qaadeen ganacsigii yaryaraa ee yaalay hareeraha wadooyinka howlgalka ayaa si gaar ah waxa uga dhacay agagaarka suuqa caanaha ee magaalada boosaaso waxaana dad ku sugan boosaaso ay warbaahinta u sheegeen in ciidamada ganacsiga yaryar isugu geeyeen garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaalo magaalada boosaaso saakay waa berigii horey ayaa waxaa suuqa tegey qaar ka mid ah ganacsatada leh goobaha ganacsiga ee la qaaday ayaa waxaa la sheegay in booliiska ku wargeliyeen in aan marnabo la ogolaan doonin ku ganacsiga hareeraha wadooyinka guud ahaan dhegaystayaal waxaan jecelnahay inaan intaasi kusoo afmeerin warkii subaxnimo warka maanta waxaa soo saaray idinla soo siinaya anigoo ah maxamed aadan karaama ciduu warkaygu sheegay ama dib kala soo qabsaday waxay dib uga barbaaran karaan ayagoo iskugu jira maqli qoraal iyo sawiraba beejka internetka aan ku leenahay oo ah www radiocadaado com warka warkiisa xiga nabad ahaada saaxiibayaal